barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idin kaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o eeda ood ka dhagaysanaysaan mawjadaha sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka koob iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad nagala socotaan waa salaasa bisha januari waa labiyo toban sannadka laba kun iyo lix iyo toban idaacadayda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
waxaad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin warbixin ka hadlaysa dhallinyarada iyo sida ay u helaan shaqooyinka magaaladu ma leh kambaniyo ama shirkado waaweyn oo wax soo saar leh oo laga shaqeeyo ma jirto barojogtiyo hay-aduhu keenaan oo ballaadhan oo shaqo weyn laga helo ganacsiyo brifada oo iyadu dhiiri gelin kara ama shaqo siin kara dhallinyaro gaadhaysa toban ama labaatanba sidoo kalena qodobada aad ku maqli doontaan idaacadayada duhurnimona waxaa ka mid a qayb labaad oo ka mida waraysi aan la yeelanay xildhibaan da'yar oo ka mida golaha deegaanka ee boorama oo ka sheekaynaya xilli uu tahriib ku maray waddamo badan oo afrika ah waxaan markii aan dhulka iibsaday waxaan goostay inaan doorashada golaha deegaanka isku sharaxo maadaama aan haysto aqlabiyad dhallinyarnimo waxaan eegtay xisbiyada xisbigii ugu jaanis yaraa xisbigii xaqsoor oo ahaa xisbi gobolkaan loo joogin aan wakiil ugu noqday
dhinacii sugaantana maanta waxaan idin haynaa oo dhegaysan doontaan
kaltuunbacado iyo heeso kaleba goordhow ayay idiin soo socdaan sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese waxaad kusoo dhowaataan warkii dunida
hay-adda laanqeyrta cas ayaa waxa ay sheegtay goor hore oo talaadada maanta in dadaaladeedu ay cunto ku gaarsiinaysa magaalada madaya ee ku taalla xadka suuriya inay haatan soo gebagabaysay afhayeen u hadlay hay-adda laguna magacaabo paul krisik ayaa waxa uu ku sheegay bartiisa twitterka in i c r c iyo waa hay-adda qaramada midoobe u qaabilso dhinaca cuntada iyo hay-adda laanqeyrta cas ee i c r c ba ay kooxahoodii ka soo qaadeen goobtaasi inkastoo uu sheegay in ay jiri doonaan macawnooyin kale oo dheeriya oo la gaarsiin doono goobahaasi dhowaan magaalada madaya ooy gacanta ku hayeen mucaaradka iyo ciidamada raacsan dowladda dhowr bilood oo kala duwan ayaa waxa ay leedahay jidgooyooyin aada u tiro badan waxaana dhowaantaanba la sheegay in dadka halkaasi ku dhaqan ee macluuli la soo diristay gudoomiyaha istanbul ee magaalada ku taalla dalka dalka turkiga ayaa sheegay in maanta uu qarax ka dhacay degmo taariikhi ah oo hoos timaada istanbul waxaana goobtaas ku dhintay ugu yaraan toban qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa shan iyo toban qof oo kale qoraal lagu daabacay bogga dhinaca internetka ee magaalada istanbul ayaa sheegay in nooca qaraxan iyo sababta dhilisay iyo cidda mas-uulka ka ahba la baadhayo goobta qaraxani ka dhacay ayaa lagu magacaabaa suldaan axmed
waa tahay duhur wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ismaaciilow bal sheekada ugu horeysa ee dhallinyarada iyo haddaad noo soo qaado qodobka maanta
sahraay wiil dhallinyaro ah ama oo haatan ka tirsan golaha deegaanka ee borama oo lagu magacaabo mustafe maxamed xasan oo xildhibaan xaytana lagu naanayso waa mid ka mida mudanayaasha ugu da-da yar golaha deegaanka ee borama shalayto qayb ka mida waraysiga ayaa baxday wuxuuna ka sheekeynayay xilli uu tahriib galay tusaale ahaan isagoo wuxuu ka tegay magaalada borama etoobiya sii maray ilaa meelo badan buu sii maray ilaa libiyu tegey kadib libiya dagaalka khadaafi baa ka dhacay kadib meelo kala duwan buu maray marka shalay sheekadu waxay joogtay isaga oo gaadhay camaruun oo intuu libiya ka tegey camaruun tegey marka wuxuu ka sheekeynaya waayihii kala duwanaa ee uu maray iyo weliba duruufii adkaa ee uu la kulmay iyo suu dalka ugu soo noqday marka wariyaha wariyaha v o ee magaalada borama hashim good ayaa warays kula yeeshay magaalada borama waxaan goosannay inaannu camaruun tagno xuduuddii markaan tegnayna nin soomaaliyan kula kulannay oo calicaraf laydhaa oo meel kaalina iyo meel kaloo maxay ahayd meherada kuloo gabadh kamruudyada qaba wuxuu noo sheegay xaaladda halkaa haddaad sii dhaaftaan inay tahay xaaladdiinu ay adag tahay dad aynaynu fahmayni aynaynu garanayni aynaynu aada la kulmaysin waan iska soo noqonnay waxay noo sheegeen in waddankan aan laga bixin oo lagu nagaado waddankii waxaan qoodsanay inaanu iskaga baxno markii aan ka soo baxnay waxaan masaafada haddana meel kastaan marano dee dhib bay nagu ahayd suudaan xuduuddeedii markaan soo galnay dib baa lanoo celi baasabora keena lagu yidhi waxaa lagu celiyey jaad gaari ximaar baan soo raacnay baqal oo aan kaga soo wareegnay xuduuddii halkaa markaan magaaladeeda soo galnay sidaasaanu ku imanay caasimaddii khartuum khartuum waxaan joognay muddo dhowr bilooda annagoo taraag dheer soo marnay diifta naga muuqatana aad dee u malaynay markii dambe waxaan iskaga soo baxnay saddex bilood markaan joognay suudaan waxaanu imanay adisababa annagoo intaa sannadood laba sanno oonu intaa wareer hayn cuntooyin xataa ananu cunin utamiinle ayn ku bukoonay adisababa naga soo qaaday inteediiba saddex baan hayn buuramaa la keenay waxaan goostay in aan baamushtari dib u yagleelo waxaan u gudbay saylac oo ahayd wakhtigii shidaalka la geyn shidaalka uu ka iman jiray yabanta dhulkuna uu nabadhaa shidaalkii yabanta ayaan lix bilood ka shaqeeyey waxaan ka faa'iiday lacag kun iyo laba boqol oo dollar ku dhow kun iyo labadii boqol waxaan gartay inaan dhowr foostoo shidaala ku soo qaado oon hal ku keeno boorama dib aan u miismiiso alxamdulilah way u barakoobay waxaan markii aan dhulka iibsaday waxaan goostay inaan doorashada golaha deegaanka isku sharaxo maadaa aan haysto aqlabiyad dhallinyarnimo waxaan eegtay xisbiyada xisbigii ugu jaanis yaraa xisbigii xaqsoor oo ahaa xisbi gobolka aan loo joogin aan wakiil ugu noqday xisbigii kolley koo iyo labaatan xildhibaan baa ila tartamayay haddana waxaan ku isticmaalayay boolasiga dhallinyarnimo anuu eegaya hanka dhallinyarnimo ee ay maanta vishinkaalka ay gaadhsiin karaan sidii baan ku soo baxay dadkuna way ila garteen maantana aan uga tirsanahay golaha deegaanka waxaanan aaminsanahay dhallinyartana aan tahriibka maalintii aan ka yimid ilaa maanta aan ka wacyigeliyo cid kasta oo aan garto inay tahriibaysana aan soo qabto oon waalidiintooda la guddoonsiiyo inaan maxayda u soo qabto oon u fudaydiyo waxaan aaminsanahay ciddii meel lagu haysta aan arkayo ama suudaan hadday tahay ama dhulka kalena aan ka furfuro ciddaan soo celi karna aan soo heshay kaasi wuxuu ahaa mustafe maxamed xasan oo loo yaqaano xildhibaan xayte kana mida golaha deegaanka ee degmada boorama oo muddo hadda laga joogo shan sannadood ka hor isagu tahriib ku tegey dalal badan oo ka mid a afrika sida uu ku warramayo
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o e boorama haashim good sheeko dheer buu ka sheekayay aad iyo aad ee qofka ka soo taga ee tahriibkaba soo qaadba ee hadda soomaaliya oo soo aada waddamada yurub ama waxaad garan kartaa dhulka uu soo maray iyo dhibka uu soo mari karo qofkaasi waaye arag adduunyo soo lama dhihi karo waxaanu laakiin ka soo kabsan doonin waxa weeye dhibaatooyinka jid ka soo gaadhay xagga maskaxiinka xagga jir ahaanba hadduu ka bogsado Ah, waa sidaas.
xusuusahaasaa mar walba Maskaxi- kusoo noqonaya waa sidaasi waa hagaag weli waxaad la socotaan idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda dhallinyaradu waxa ay aad u raadiyaan shaqooyin hase ahaatee qaarkood ayaa ka cawda dhinaca shuruudaha xagga shaqada ku xiran ee la xiriira waaya aragnimada amaba xirfadaha sarreeya halka qaarka kalena ay ku doodaan in mararka qaarkoodba aan si cadaalad ku dhisan aysan u dhicin xulashada shaqaalaha haddaba wariyaha v o eda magaalada laascaanood cabdikariim olol ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa arrinkaasi
goobaha ay dhallinyaradu ku kulmaan ayaa had iyo jeer waxa ay ku hadalhayaan meelaha shaqooyinka lagu soo dejiyaya sida ay shaqo ku heli lahaayeen waxayna had iyo jeer ka hadlaan qaabka shaqooyinka ah tartanka ay uga qayb galaan inay kala kulmaan caqabado fara badan dhallinyaradan ayaa waxa ay tilmaameen in loo baahan yahay in qaab wanaagsan lagu qaybiyo shaqada lana fudaydiyo qaabku dhallinyaradu ay u heli lahayd shaqooyinka cabdiqaani cumar xuseen ayaa sheegay in dhallinyarada laascaanood ay qaabab kala duwan shaqada ku helaan balse ay dhallinyarada xirfadoodu ay aada u hoosayso taasina loo baahan yahay inay dhallinyaradu xirfado fara badan yeeshaan Ee, waxaad moodaa waxoogaa in ay skiliskii uu yar yahay dhallinyaradu sida oo kale caqabadaha haystee ee, maxaan ku dhahday ee, dhallinyaradu ayna shaqooyinka ku heli karin baa waxaa ka mid a een, in een, qaabkii shaqada oo kale ay dhallinyarada lagu yara adkeeyo oo meelaha lagu soo dejiyo oo kale ama shaqooyinka meelaha een, ee, lagu soo dejiyo si qarsoodi oo kale een, sometimes ay u dhacdeen loogu soo dejiyo ama een, looga looga daalacdo Een, waxyaabaha kale ee, maxaan ku dhahday runtii dhallinyaradu ay ka cabanayso oo kale waxaa ka mid a in een, gobolkii laftiisii ay dhallinyaradu ka cabanayso eh, dhallinyaro kale oo gobolada ka yimaada oo barojektiyo gobolka eh, laga qabanayo maxaan ku dhahday iyagu een, doonaya inay ka fuliyaan taas oo si kastaba een, adigu ha u dhacdee dhacda inta badan laakiin waxoogaa aad mooday in baryihii ugu dambeysay ee dhallinyaradu ay arrintaa aas- aada uga cabanayeen hay-adaha ku shuqul kale ama een, een, madaxda dowladda oo kalena haddii aynan dee barnaamijyada noocaas oo kale wax ka qaban waxaa dhici karta in dhallinyaro fara badan ay gobolkaas kaga haajirto marka dhallinyaradu ay doonayaan inay shaqooyinka helaan qaabka Een, meelaha koley een, shaqooyinka laga raadiyay sida webseedada oo kale iyo waxyaabahana dee koley dhallinyaradu access bay u leeyihiin oo way garanayaan laakiin waxoogaa waxaad moodaa in een, sida dee waddanka imika ka jirtaba in waxoogaa shaqadii laftoodii een, tusaale ahaan kuwa hay-adahoo kale in een, dhallinyaradu ay shaqooyin fara badan xaraysanayaan xaraynayaan xaraynayaan haddana aynan sidii la rabay aynan ugu guuleysanaynin taasoo sababa fara badan loo aanaynayo dhallinyarada magaalada laascanood ayaa qaarkood waxay aaminsan yihiin in dhallinyaradu aysan jirin gooba ay u shaqo tagaan ama shirkado ay shaqooyin ka helaan taasina ay khasabtay in dhallinyaradu ay iska joogaan guryaha goobaha la isugu yimaadana ay si weyn u camiraan sharmaarke aadan warsame ayaa sheegay inaysan helaynin haddii ay raadiyaanba shaqooyin iyo qaabka ay ku dooran lahaayeen shaqada ay u baahan yihiin magaaladu ma leh kambaniyo ama shirkado waaweyn oo wax soo saar leh oo laga shaqeeyo ma jirto barojektiyo hay-aduhu keenaan oo ballaadhan oo shaqo weyn laga helo ganacsiyo brifada oo iyadu dhiiri gelin kara ama shaqo siin kara dhallinyaro gaadhaysa toban ama labaatanba waxaa laga yaabaa in laga furo hal meherad oo weyn halkaa meherada weyn ay ka shaqeeyaan boqolkii hal macal kama shaqayn karto waxaa laga yaabaa in saddex dhallinyaro ka mid a ay ka shaqeeyaan marka infektiga weyn ayaa ka haysata xagga shaqala'aanta dhallinyarada shaqooyinka qaab badan baa lagu helaa hadda shaqooyinka waxaa lagu xidhay in loo galo itixaamo oo loo fadhiisto itixaamada natiijadii kuu soo baxday inaad shaqada ku heshid in lagu een, xidho ardaygii een, ashahaado een, digriya in lagu xidho ardaygii een, projectiyo ama hore uu soo shaqeeyey ama shaqadan la qaaday inuu hore uga soo shaqeeyey oo soo qabtay oo uu ka leeyahay een, nin dee aqoon uu hore uga soo shaqeeyey uu yahay iyadoo dhallinyarada qaarkoodna ay si weyn uga hadlayaan ah, marka ay galaan shaqooyinka oo ay u tartamaan lana geeyo waraaqaha goobaha ay uga baahan yihiin inay tahay mid ay hadhow loogu sheego natiijada ugu dambaysa in gebi ahaanba la waayey waraaqii ay xaraysteen taasina ay noqotay midda uu shaqada ku waayey yara aad bay gobolka sool aad bay u yara adag tahay shaqayristeedu mararka qaar dadku way waayaan marmarka qaarna way helaan haddii lasoo dhejiyey shaqooyinkana dee badanaa waxaa dhacda in shaqooyinka ay dad khaas ah macnaha taagar loo sameeyo midda kale mid kale jirta dhibaato kale jirta waxay tahay qof walba shaqeyn qofkiisa unbuu shaqada geysanaya wixii la- dadkii in- sha- de- wixii laga shaqeynayo hayadihii hay-adada gobolka inay yimaadaan uun oo macnaha shaqooyin shaqo abuuris un la sameeyo uun si dad- dad- si dadku shaqo u helaan dhibaatada ugu weyn shaqooyinka badanaa dadku kala kulmaa waxaa weeye da- qofkii c v-ga xaraystay oo adhow tira lagu yiri sh- intii caba- maa- maa- maa- maamalba maamalba intii la celceliyey adhow tira lagu yiri shaqadii waa la helay waana waayday adugu macnaha intaad xaraysid oo qofku xareeyo bay noqonaysaa mid hadhow adkaatay inaad dib uga soo oo macnaha da- qofkii lagu yiri shaqada lagumaba hayaba adiga c v-gaagina waa la waayeyba marka qofka uu shaqo dhallinyaradu doonayo waxaa laydinku xidha maxaa ka mid ah inuu dee cv keeno uu jaamacad ka qarin jibin karay inuu inuu inuu macnaha khibrad leeyahay badanaaba badanaaba go- dadka gobolka ku noolna khibrado way leeyihiin aqoonna way leeyihiin cabdikariin olol oo v o a magaalada laascanood
waxaan filayaa waxaynu soo gaadhnay sahraai dhinacii heesaha xilligan dhegeystayaasha usoo gudbin jirnay maxaa noo xiga waa sidaasi ee codkii baxsanaa ee kaltuumbacada iyo heeska wakhti waa tahay codkaasi kaltubacada iyo heeskaas isbarbardhig ayaan dhahaa heeskan haye waayo kala duwan bay ka hadlaysaa aad iyo aad oo iyo tusaalayn iska soo wada horjeedo wada tusaalayntaasi leh maxaa noo xiga haatanna waxaynu dhegaystayaasha usoo qabanaynaa barnaamijkii sayniska iyo teknolojiyadda waxaana aalaaba inala socodsiiya maanta oo kale wariyaha v o a xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii sayniska iyo teknolojiyadda ee barnaamijka dhallinyarada maanta aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa soo saaray qorshe cusub oo dhinaca shabakadaha internetka lagala dagaalamayo kooxaha argagixisada ah jimcihii lasoo dhaafay ayaa saraakiisha aqalka cad ee madaxtooyada maraykanku waxa ay kulan la yeesheen madaxda shirkadaha ugu waaweyn ee dhinaca internetka kulankan ayaa ka dhacay magaalada san hose ee gobolka california shirkadahan ayaa waxaa ka mid ah shirkadda google facebook microsoft twitter iyo weliba linkedin agaasimaha xafiiska dembi baarista maraykanka ee f b i da iyo agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka ayaa ka mid ahaa dadka kulankan ka soo qayb galay waxaa xusid mudan in kulankan lagu soo bandhigay xogo muujinaya in ururada argagixisada ah sida daacish iyo alqaacida ay teknolojiyada internetka u adeegsadaan siyaabo casri ah iyagoo isugu gudbiya fariimo xasaasi ah sidoo kalena ka qorta dhallinyarada badan ee ku nool dalalka reer galbeedka daraasad ay samaysay jaamacadda george washington ee dalkan maraykanka ayaa sheegtay in teknolojiyada internetka ay muhiim u tahay la dagaalanka iyo dabagalka ururada xagjirka ah qodobka labaad ee aan xubinta sayniska iyo teknolojiyadda ee toddobaadkan ku soo qaadanayno ayaa ku saabsan shirkadda facebook oo shaac ka qaaday tirada dadka adeegsada farsamada amabase adeegga loo yaqaano messengerka oo fariimaha qoraalka muuqaalka iyo maqalkaba la isugu gudbiyo facebook ayaa tilmaantay in dad gaaraya sideed boqol oo milyan oo qof ay adeegsadaan messengerka facebooka waxaana uu sidaasi ku noqonayaa aaladda ugu adeegsiga badan sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii waxaa xusid mudan in shirkadda facebook gaar ahaan adeegga messengerku uu ka horeeyo adeegyada tartanka adag uu ka dhexeeya sida snapchat iyo fiberka laakiin waxaa weli ka horeeya whatsappka oo sagaal boqol oo milyan oo qof ay adeegsadaan laakiin shirkadda facebook ayaa hore iyadu u iibsatay whatsappka shirkadda facebook ayaa ku tala jirta in ay lacag badan ka samayso xayeysiiska iyo iidhahyada dhinaca messengerka ah laakiin shaaca lagama qaadin goorta qorshahaasi uu bilaabmayo intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil xubintii sayniska iyo teknolojiyadda ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambena waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waan gartay arrimo badan oo teknolojiyaddii ayaa xuseen inooga sheekeeyey sahray Een, haatanna waa sidaas waa duhur dhegaystayaashu qaar badan waxay sugayaan waxaan filayaa ciyaarihii ciyaarihii marka xa- welibana dee xalayna waxaa dhacay oo aad loo xushay qaar ka mid a xidigihii waaweynaa waa sidaasi kulamadii ugu dambeeyey iyo ciyaarihiiba waxaa inoo hayay jamaal cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha dhegaystayaal xubinta cayaaraha maanta waxaynu guud ahaanteeda ku soo qaadanaynaa xafladdii shalay zurikh ka dhacday ee abaalmarinta kubadda dahabka ama ballon d'or sida lionel messi iyo gabadha kubadda cagta dalka maraykanka carli lewid ay u noqdeen laacibintii ugu wanaagsanaa ee adduunka sanadkii iyo sida tababarayaasha kooxaha iyo kabtanadu ay ugu codeeyeen ciyaartoyda ayaanu dhegaystayaal eegi doonaa oo ay ku jiraan kabtanada xulalka qaranka dalalka soomaaliya iyo jabuuti iyo sidoo kale tababarayaashooda cid ay u codeeyeen ayaan dhegaystayaal barnaamijka ku qaadaa dhigaynaa hase yeeshee aynu ku bilowna ciyaartooyga lionel messi ayaa ku guulaystay abaalmarinta kubadda dahabka ee ballon d'or oo sanad kasta la qabto taasoo islaamar ahaantaasina ka dhigaysa in messi uu ku guulaystay sanadkii shanaad isagoo afar jeer oo isxigta kal hore kusoo guulaystay waxaana hadda uu noqonayaa laacibkii ugu badnaa ee tiro intaa le-eg ku guulaystay abaalmarintan ballon d'or waxa uu kaga adkaaday abaalmarintan ciyaartooyda kale ah christian ronaldo oo labaad noqday neymar oo saddexaad noqday iyadoo afaraad iyo shanaadna ay kala hayeen robert levandowiski iyo louis suarez aynu ku horreyna isagoo lafahantiisa ayaa codeeyey leonel messi wuxuuna koowaad ugu codeeyey inuu noqdo louis suarez halka labaadna ugu codeeyey inuu noqdo neymar saddexaadna wuxuu ugu codeeyey inuu noqdo adres iniesta oo dhammaantooda ay kooxda barcelona ka wada ciyaaraan halka ronaldo laf ahaantiisa oo bortuqiis ahna uu u codeeyey koowaad inuu noqdo karim benzema labaadna ugu codeeyey rodriguez halka saddexaadna ugu codeeyey gareth bale oo dhammaantooda real madrid ka wada tirsan kabtanka xulka brazil da silva santos junior naima ayaa isaguna koowaad wuxuu ugu codeeyey messi labaad louis suarez saddexaadna rakatich kaas oo ka dhigaysa in isaguna laf ahaantiisu ugu codeeyey dhammaan saaxiibadiisa kooxda barcelona kabtanka xulka kubadda cagta soomaaliya cali xasan ayaa koowaad u codeeyey inuu noqdo messi halka labaadna ugu codeeyey manuel nayer saddexaadna naimer sidoo kale tababaraha xulka soomaaliya livingston charles ayaa isagu koowaad ugu codeeyey messi inuu noqdo labaadna manuel nayer halka saddexaadna ugu codeeyey naima junior jabuuti kabtankooda maxamed khadar axmed ayaa ugu codeeyey koowaad inuu noqdo messi labaadna sergio aguero saddexaadna christian ronaldo halka tababaraha xulka kubadda cagta jamhuuriyadda jabuuti nuurudiin grasali isaguna ugu codeeyey koowaad messi labaad ronaldo saddexaadna naima sidoo kale maxamed kanadiid oo ka socday saxaafadda dalka jabuuti ayaa koowaad ugu codeeyey messi labaadna ronaldo saddexaadna thomas muller tababaraha xulka kubadda cagta israel ayaa koowaad ugu codeeyey inuu noqdo christian ronaldo labaad gareth bale saddexaadna thomas muller sidoo kale kabtanka xulka kubadda cagta israel benheim ayaa waxa ugu codeeyey koowaad inuu noqdo christian ronaldo mar kale halka labaadna ugu codeeyey messi saddexaadna sergio aguero zalatan ibrahimovic kabtanka xulka kubadda cagta sweden ayaa koowaad ugu codeeyey messi labaad suarez saddexaadna naima kabtanka xulka waddanka maraykanka michel bradley ayaa koowaad messi ka dhigay labaadna ronaldo saddexaadna suarez kabtanka xulka kubadda cagta nigeria muuse axmed ayaa koowaad messi ugu codeeyey labaad ronaldo saddexaadna yaya ture bester schwanstaga oo germany ahna wuxuu ugu codeeyey manuel noye koowaad inuu noqdo labaad thomas muller saddexaadna naima wayne ruun ayaa koowaad ugu codeeyey messi labaad muller saddexaadna ronaldo isagoo arrinta kale xiisaha badanna ay tahay in wayne ruuni tababarayaasha u wanaagsan koowaad ugu codeeyey inuu noqdo jose mrinho taageeraal fara badan oo naadiga manchester united ay jeclaan lahaayeen inuu shaqada naadiga kubadda cagta manchester united la wareego halka labaadna ugu codeeyey inuu noqdo beb gardiola saddexaadna george semboli khams rodrigueska naadiga kubadda cagta real madrid u ciyaara ee waddanka colombia ayaa ronaldo ugu codeeyey koowaad labaad karim benzema saddexaadna gareth bale arjen robben ayaa messi koowaad ka dhigay mar labaad louis suarez saddexaad dhegaystayaal haddii aynu idin guudmaranana sida abaalmarinada lagu kulguulaystay xafladdii shalay ka dhacday magaalada zuurikh ee dalka switzerland ayaa waxaa sidoo kale dhinaca gabdhaha ku guulaystay gabadhii ugu wanaagsanayd carly leod oo qadka dhex uga ciyaarta xulka kubadda cagta dalka maraykanka oo koobkii adduunka ee gabdhaha kula guulaystay xagaagii laga soo gudbay iyadoo abaalmarinta bushkas awaad la yidhaahdo ee goolkii ugu wanaagsanaana uu ku guulaystay vander lira oo braziil ah ka tababarii ugu wanaagsanaan louis enrique uu ku guulaystay xubinta ciyaaraha dhegaystayaalna waa naga intaa
intaasi aan kaga gudubno bal ciyaarahaasi haatanna hees dabacsan oo dadka dhegahooda aan uga sii tagno codkii zulfa haddaan soo qabta ka waran iyo heeskii doogii cagaarna welibana dee wakti hore ugu dambaysaan filayaa oo haatan dhegeystayaasha maalmahanba looma saarin waa sidaas iyo derbi ka boodoynala dhegeysta
Thank you.
iska duusha dabeeshii waddaa ku duufsatay waa tahay codkaasi sulfe iyo heeskaasi derbi ka boodoy intaasi haddaan uga gudubno ismaaciil maanta o dhan warqadahayga ayaad hadba dhinac isugu duwanaysa waxaa laga yaabaa inaad wararkii doonaysa inaad dib noogu celiso mid ka mid a dabcan inta aynan ka bixin qadarka daqiiqada sakinada ee nooga hadhay idaacaddeenna aan u dubmarno qodob iyo laba ka mid a wararkii dunida ugu waaweynaa guddoomiyaha magaalada istanbul ee dalka turkiga ayaa sheegay in maanta uu qarax halkaa ka dhacay ay ku dhinteen ugu yaraan toban qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa shan iyo toban qof oo kale qoraal lagu daabacay bogga internetka ee magaalada istanbul ayaa lagu sheegay in sababta qaraxan keentay iyo weliba nooca qaraxan iyo cidda mas-uulka ka ahaydba la baadhayo
waa hagaag idaacaddii duhurnimona ismaaciil xuseen farjar iyo aniguu sahre cabdi axmeda dhegihiinna aan oga sii tagno codkii zulfe
This program has come to you from the Voice of America, Washington.